weerarkii saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka qalimow oo dhaca inta u dhexaysa balcad iyo jowhar ayaa khasaare dhimasho iyo mid dhaawacba lagu gaarsiiyey ciidamadii weerarka lagu qaaday inta la xaqiijiyey waxaa xerada looga dilay saddex askari halka afar kalena looga dhaawacay oo uu ku jiray taliyihii xerada qalimow oo magaciisa lagu sheegay mawliid weydow intii uu dagaalka ka socday qalimow ayaa ciidamo ka soo baxay magaalada jowhar oo gurmad u ahaa ciidamada qalimow lagu helay waxaa dhexda u galay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaa mar kale ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo mid dhaawac waxaana ciidamadan laga diray saddex askari oo mid ka mida uu ahaa sargaal lagu magacaabi jiray taakow dhegey waxaana ku dhaawacmay laba askari oo midkood uu ahaa sargaal gaashaanle ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey faaraxey sidoo kale waxaa burburay gaari cabdibila ah oo ay saaraayeen askartan dhimashada iyo dhaawaca noqday kadib markii uu haleelay qarax loo diyaariyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhiyey weerarada ay kula wareegayaan deegaano hor leh maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal kula wareegeen deegaanka cadakibir oo u dhow magaalada cadaadow ee gobolka galgaduud halkaas oo askar ciidamo iyo saraakiil isugu jiray looga dilay ciidamada dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku daaban